بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى ومن ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات لزمه دم fasl hada kani faasilu mid wax kala saaro wey fi dimaai fii axkaami dimaa wuxuu u fasal yahay dhiigagga xajka ee ku waajibaya qofkii galay ama ku dhacay waxyaalo muxaramaad ah oo xaajiga laga xaaraam yeelay ama ka tegay waajib ka mid ah waajibaadkii xajka waman shaksigii shakhsigaas oo taraka shay-an shay qofkii ka tegey shaygaasoo min alwaajibaati waajibaadkii ka mid ah aw amase facala shay-an ama shay sameeyey shaygaasoo min almuxaramaati ee waxyaalihii la xaaraam yeelay ka mid ah lasimahu shaksigaa waxaa ku laasimaya damun dhiig ayaa ku laasimaya laba mas'aluu kuu sheegay sheekhu raximahu llahu tacaala oo labadaa mas'alo unbuu dhiiggu ku yimaadaa labadaa masalo uu sheekhu kuu sheegay uunbuu dhiiggu ugu waajibaa qofka xaajiga ah masalada ugu horeysaay waxaa weeye man taraka shay-an min alwaajibaat waajibaadkii xajka oo hore aan usoo qaadannay shay ka mida qofkii ka taga waxaa ku waajibaya neef inuu gowraco haadihi hiya almas'alatu اluulaa tasi waa masaladii ugu horreysay masalada labaadna sheekhu wuxuu inoogu sheegay aw facala shay-an min almuxaramaat masalada labaadna waxaa weeye xaajigii wuxuu ku dhacay muxaramaadkii hore aan usoo qaadannay mid ka mid a ayuu sameeyey labadaa mas'alo unbaa waxay keenaan dhiig qofku xaajigu inuu neef gowraco marka dhiiggaasi wuxuu iska leeyahay aqsaam qaybo fara badan ayuu sheekhu u qaybin doonaa raximahu llahu tacaala kitaabkan riyaadulbadiic waana kitaabka ugu wanaagsan xagga aqsaamta dhiigagga dhiigagga qofka xaajiga ku waajibaya iyo neefafka laga doonayo xaajigu inuu gowraco aada uu kitaabkan ugu fiican yahay masaa'il fara badanna sheekhu uu ku baxtiyey wadimaau dhiigyaalka dhiigyaalkaasoo fi lxaji waalcumrati xajka iyo cumrada dhexdooda ahaaday arbacatu aqsaamin afar qaybood dhiigga ka waajibaya xajka iyo cumrada sheekhu wuxuu ku yidhi dhiiggaasi wuxuu u qaybsami afar qaybood afartaa qaybood waa liixdaa wa cishriina sababan liixdaa wa cishriina sababan waa afar qaybood haddana ka dhashay labaatan iyo kow sabab asbaabtoodaa fara badan dhiigagga dhiigga maxaa waajibiyey waxaa waajibiyey labaatan iyo kow sabab mid ka mid ah labaatan iyo dhow kow sabab mid ka mid ah ayaa dhiigga keenay dhiigga marka ka waajibaya xajka wuxuu u qaybsamaahu ku yidhi sheekhu afar qaybood qismiga ugu horeeya muratabun dhiig la tartiibiyey muratabkaasoo muqadarun ee haddana la qadaray oo sharcigu uu qadaray waa qismiga ugu horeeya wa muratabun dhiig la tartiibiyey muratabkaasoo mucaddalun ee la ekeeyey oo maxaa lagu ekeeyey cadad uusan ka gudbi karin ama meel waxaa lagu simay aan siyaadana aqbalaynin nusqaanna aan aqbalaynin wa mukhayarun dhiig la khayaar geliyey mukhayarkaasoo muqadarun ee la qadaray dhiig xaajiga khiyaar loo siiyey oo noocuu doono uu samayn karo haddana sharcigu uu qadaray wa mukhayarun dhiig xaajiga khiyaar loo siiyey mukhayarkaasoo mucaddalun haddana meel lagu ekeeyey oo siyaado iyo nusqaan aan aqbalaynin afartaa qaybood muratab muqadar wa muratabun mucaddalun wa mukhayarun muqadarun wa mukhayarun mucaddal yacnii dhiigga muratabka ahina laba u qaybsamaa mukhayarkuna wuxuu u qaybsamaa laba qaybood muratabku laba u qaybsamaah oo muratab muqadar iyo muratab mucaddal mukhayarkuna laba iska soo hor jeedoo kale ayuu isaguna u qaybsamayo mukhayarun muqadarun wa mukhayarun mucaddalun afartaaw maxay kala yihiin marka maxaa loola jeedaa muratab macnihiisu muxuu yahay muqadar maxaa loola jeedaa mukhayar maxaa loola jeedaa hadduu dooni sheekhu inuu kuu fasiro wuxuu ku yidhi sheekhu falmuratabu dhiigga muratabka ah oo la tartiibiyey huwa muratabku alladii waa midkii laa yasixu اlintiqaalu ka guuriddu aysan ansixayn canhu can idami اlmuratab dhiiggaa muratabkaa in laga guuro uusan ansixaynin ilaa bedelihi bedeli اlmuratab dhiiggaa muratabka ah beddelkiisa in loo guurana aysan ansixayn ilaa cinda alcajzi caajiska agtiisa in laga wareegsado maahane canhu can iddami dhiiggaa markii laga caajisay agtiisaa laga beddelan kara saasuu sheekhu kuugu tacriifiyey oo uu kuugu qeexay dhiigga la yidhaaho almuratab wuxuu ku yidhi sheekhu dhiigga muratabka waxaa la yidhaah waa dhiig wax kale aadan ku beddelan karin wixii sharcigu kuu sheegay mooye wax kale uma guuri kartid oo wax kale kuma beddelan kartid ilaa inaad ka caajisto oo qarashkii aad awoodi weyso mooye qarashkii markaad awoodi weyso markaasaad wax kale oo bediil ah ayaad u wareegsan kartaa marka waxaa cagsi isku ah oo iska soo hor jeeda almuratab iyo almukhayar almukhayar haddii lagu yidhi waad ka wareegsan kartaa khiyaaraad leedahay laakiin marba haddii dhiiggani lagu yidhaaho haada damu muratab dhiiggani waa muratab haddii lagu yidhaaho kama bedelan kartid ilaa bishardi inaad caajisto mooye oo qarashkii aad weyso walmukhayar mukhayarna muxuu yahay dhiigga mukhayarka ah walmukhayaru dhiigga xaajigii khiyaar loo siiyey bicaksihi cagsi lmuratabi muratabkan cagsigiisa wey muratabkii hadda aanu soo marnay cagsigiisa weyo bimacnaa waxaa loola jeedaa mukhayarka yajuusu اlintiqaalu ilaa bedelihi isaga wax beddelkiisa waad u wareegsan kartaa maca alqudrati calayhi adigoo dhiiggan awood u leh ayaad wax kale aad ku beddel qaadan kartaa marka waa laba macno oo iska soo hor jeeda oo cagsi isku ah almuratab waalmukhayar mukhayarku muxuu yahay waa dhiig sharcigu xaajiga uu khiyaar u siiyey oo kan sharcigu uu ku waajib yeelay mooye isagoo awoodi karaa ayuu wax kale haddana ku beddelan karaa amaa dhiigga muratabka ah isaga in laga caajiso mooye wax kale laguma beddelan karo mucaddalna muxuu yahay waxaanu soo marnay muratabun mucaddalun iyo mukhayar mucaddalun ayaan soo marnay mucaddal muxuu yahay waalmucaddalu dhiigga mucaddalka ah huwa aladii waa midkii yuntaqalu canhu can iladii dhiiggaas xaggiisa laga guuri karo ilaa shay-in shay kalena loo guuri karo shaygaasoo aakharo kale shaygaasoo biqiimatihi qiimati demi dhiiggii qiimihiisii ah wuxuu haddana sheekhu kuu caddeeyey mucaddal ulajeeddada laga leeyahay wuxuu ku yidhi sheekha dhiiggan la leeyahay mucaddal waa dhiiggii laga wareegsan karo laakiin maxaa loo guuri karaa dhiiggan marka laga beddelanayo waxaad u beddelan kartaa oo kale ah dhiiggan shay ku qiimo ah oo ah min adacaam dacaam waa tii casharkeenna shal aanu ku soo qaadanaynayo oo neefkii geel ahaa qofkii ka caajisa geelu markuu ku waajibo wuxuu ku beddel qaadan karaa uu ku wareegi karaa inuu markaa neefkii geela uu qiimeeyo qiimihiisa oo markaa cunto ahna uu masaakiinta xaramka uu ku sadaqeeyo waalmuqadaru muqadarna maxaa la yidhaha dhiig muqadara waalmuqadaru dhiigga muqadarka ah huwa aladii waa midkii yuntaqalu canhu can iladii dhiiggaa xaggiisa laga wareegsan karo ilaa shay-in shay kale xaggiisaa loo guuri karaa shaygaasoo laa yasiidu aan siyaadi karin walaa yanqusu aana nusqaami karin muqadarna waxaa la yidhaha waa dhiigga laga wareegsan karo laakiin shayga aada u wareegsanayso waa shay sharcigu xadiday laa yaqbalu siyaadata walaa naqs waa waxaan siyaadana aan kaa aqbalaynin inaad wax ka nusqaamisana aan aqbalaynin sharcigaa qadaray kaana waxaa la yidhaha isagana muqadar afartaasuu marka u qaybsamaa dhiigga xajka yacni xaajiga ugu waajiba ama cumrada ugu waajiba muratab muqadar muratab mucadal mukhayar muqadar iyo mukhayarun mucadalun asbaabta keenaysa marka ayuu noo ayuu sheegi sheekhu raximah اllahu tacaala wa asbaabu اlmuratabi اlmuqadar wuxuu bilaabay dhiiggii ahaa almuratabu اlmuqadar almuratabu اlmuqadar sababta keena muxuu ahaa muratabna maxaan ku soo marnay dhiigga marka la leeyahay waa muratab هو الذي لا يصح الانتقاaل عنه إلى bedله إلا عند العجز waa midkii aan laga guuri karin oo wax kale aan loo guuri karin ilaa in isaga laga caajiso mahan markay tabartu ku qabato oo awooddu ay kugu yaraato unbaad ka wareegsan kartaa kaasa waxaa la yidhaahaa muratab wa asbaabu اlmuratabi almuqadari dhiigga muratabka ah ee muqadarka sababihiisa muratabna wuu yahay oo in laga caajiso mooye shay kale looguma wareegsan karo muqadarna wuu yahayo alladii yuntaqalu canhu ilaa shayin laa yaziidu walaa yanqus yacni waxaa loo wareegi karaa shay aan ziyaadana aqbalayn nusqaanna aan aqbalayn sababaha marka keenaya dhiigga muratabka muqadarka tiscatun sagaal sababaa keentay dhiiggan muratabka ee muqadarka sagaal sabab ayaa keeni kow waxaa keenayuu ku yidhi sheekhu atamatuco tamatucaa keenaya tamatuc ulajeeddada laga leeyahay maxay ta waxaanu in badan aanu soo qaadannay awjuhda xajka loo xirto iyo cumrada saddex qaybood ayaa xajka iyo cumrada loo xirtaa alifraad waatamatuc waalqiraan waxaanu nidhi nooca ifraadka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa inuu marka horeba xajka uu soo xirto cumradana uu dib u dhigto oo markuu acmaasha xajka dhammeeyo ka bacdi ayuu soo cumraysana nooca waxaa la yidhaahaa ifraad noocan labaadna waxaa la yidhaha atamatuc tamatuca ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa an yuqadima alcumrata cala alxaj waa inuu cumrada hormarsado xajkana uu dib u dhigto marka hore waa cumraysanaa cumrada markuu dhammeeyo markaa kabacdi wuxuu soo xihanaa xajkii kaana waxaa la yidhaha tamatuc qayb saddexaadaa jirta oo la yidhaaho qiraan qaybtan saddexaad ee qiraanku waxaa weeye waa inuu xajkii iyo cumradii hal mar isla xirto oo uu yidhaaho naweytu alxaja waalcumrata xajna waa niyeystay cumrana waa niyeystay acmaashii xajkuu samaynaa cumraduna uu iska soo hoosgeli ilaa cumradaa yar acmaasha xajkaa ballaaran acmaashii xajkuu samaynaa cumraduna way u soo hoosgeli kaana waxaa la yidhaahaa qiraan marka wuxuu ku yidhi sheekha dhiiggan la yidhaaho almuratabu almuqadar sababaha keenaahi waa sagaal waxaa ugu horeeya altamatuc waalqiraan waxaa ka mid a tamatuc hadduu qofku u xirto xajkii ama qiraan uu u xirto dhiigaa ku waajibay tamatuc u xirtay oo cumradii hormarsaday cumradii ayuu hormarsaday xajkiina waa dibdhigay ama qiraanuu u xirtayoo xajkii iyo cumradii labadaba hal mar ayuu isku niyeystay qofkii marka tamatuc sameeyey ama qiraan sameeyey maxaa ku waajibaya waxaa ku waajibaya damun muratabun muqadarun damun muratabun muqadarun ayaa ka waajibaya oo maxaa loola jeedaa damun muratabun damun muratabun muqadarun maxaa loola jeeda ulajeeddada laga leeyahay waxaa wey waa neef ariya neef ariya qofkii tamatuc sameeyey ama qiraan sameeyey ama asbaabtan soo socota sameeyey sagaalka ah waxaa ku waajibaya neef ari ah neefka ariga goormuu ka bedelan karaa goormuu ka bedelan karaa ilaa muratabka waxaanu soo qaadanay waxaanu nidhi huwa aladii laa yasixu alintiqaalu canhu ilaa bedelihi ilaa cinda alcajzi canhu neefka ariga hadduu lacagtiisii iyo qarashkiisii waayo wuxuu soomi karaa toban maalmood saddex maalmoodna xajkuu ku soomi toddoba maalmoodna wuxuu ku soomi markuu waddankiisii uu dib ugu soo laabto marka kaasa waxaa la yidhaha damun muratabun muqadarun ayaa ka waajibaya tamatuc iyo qiraan iyo wafawaatu اlxaji iyo xajka tegitaankiisii qofkii xajkiyaa ka tegey oo masaladii casharkeennii ugu dambeeyey shalay aanu ku soo qaadannay oo ahaa wayalzamuhu dabxu shaatin fii sanati اlqadaa waa qofkii carafa ay dhaaftay qofkii carafa ay dhaaftay isagana maxaa waajib ku ah neef ariga inuu gowraco neefka ariga marka hadduu ka caajiso markaasuu ka bedelan karaa wa tarku اlixraami xarmashada ka tegiddeedii wy min almiiqaati miiqaadka inuu ka xarmado ayuu ka tegey waajibaadka xajka maxaa ka mid ahaa alixraam min almiiqaat inuu meeshii nabigu calaameeyey salى اllahu عalayه wasalam inuu qofku uu ka soo xirto kama soo xiran miiqaadkii meel ka sokaysa ayuu ka xirtay qofka isagana waxaa ku waajibaya damun muratabun muqadarun wa tarku mabiiti musdelifa hoyaadkii musdelifa ka tegitaankiisii wey hoyaadka musdelifo wuxuu ka mid ahaa waajibaadka xajka hoyaadkii musdelifo wuu ka tegayoo meeshii musdelifo maba teginba ma xaadirin hadduusan xaadirin maxaa laga doonay neef arya inuu gowraco neefkaa hadduu ka caajiso oo awoodi waayona fasawmu casharati ayaamin halaaa fi lxaji in amkana wa sabca idaa rajaca liwadanihi sheekhaa noo sheegi doonaa inoo soo socdaa wa tarku mabiiti musdelifa hoyaadkii musdelifa ka tegiddiisii wey wa mabiiti minan wa tarku mabiiti minan hoyaadkii mina ka tegitaankiisii wey hadduu qofku hoyaadkii mina waxaanu soo qaadanay waajibaadka xajku ka mid ahaa saddexdii habeen ayaa lagu hoyanayey waa habeenkii koobiyo tobnaad labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad uu ka tegey neef aryaa ku waajibay wa tarku ramyi ljimaari buuraha tuurashadoodii tuurashadaa ka tegitaankeedii wey buurihii inuu tuurto dhagax tuurkii uu ka tegey maba samaynba neef aryaa ku waajibay wa tarku dawaafi lwadaac dawaafkii sagootinka ka tegitaankiisii wey dawaafkii ugu dembeeyey oo la doonayo kacbada inuu ku soo sagootiyo waa ka tegey neef aryaa ku waajibay wa kulli sunnatin wa tarku kulli sunnatin sunno kasta ka tegiddeedii wey sunnadaasoo fi nusuki camalka xajka iyo cumrada dhexdeeda ahaatay sunnadaasoo nadarahaa sunnadaas ashaksu shaksigu uu ku nadray calaa nafsihi naftiisii uu ku nadray oo wakhaalafa nadrahu nadarkiisiina uu khilaafay sunnada sideedaba hore waxaan u soo marnay laa yajibu fii tarki sunnati shay qofku hadduu sunnada isaga tago waxaanu soo qaadanay waxba kama waajibaan laakiin sheekhu hadda wuxuu noo sheegi sunno ay ka waajibayaan sunno oo dhiiggu uu ka waajibayo ayuu sheekhu noo sheegi sunnadaas marka dhiiggu uu ka waajibayo waa sunnadee waa sunnada qofku uu ku nadray sunnada qofku uu ku nadray leanna wel sunnadu waajib kuma ahayn laakiin isagaa hadda isku waajib yeelay bisababi nadri nadarkaas sababtiisuu isugu waajib yeelo tusaale ahaan maxaa ka mid a waxaa ka mid a ragcata iyo dawaafka waxaan hore u soo qaadanay dawaafka markii aada dhammaysato waxaa sunnaa laba ragco inaad tukato labadaa ragco sunnay ahaayeene waajib ma ahay laakiin qofku hadduu ku nadrana hadduu yidhaaho ilaahay waxaan ugu nadray kacbadaa markaan dawaafo laba ragca inaan tukado ayaan ku nadray hadduu yidhaaho nadarkiisina uu khilaafo neef aryaa ku waajibay neef arya ayaa ku waajibay wa kulli sunnatin wa tarku kulli sunnatin sunno kasta ka tegiddeedii wey sunnadaasoo fi nusuki camalka xajka iyo cumrada dhexdeeda ahaatay sunnadaasoo nadarahaa ashaksu shaksigu uu ku nadray calaa nafsihi naftiisii uu ugu nadray wa khaalafa nadrahu nadarkiisiina uu khilaafay wadaalika kaan nadara waaba isagoo xaajigu ku nadray alxalqa tinta inuu xiirto ayuu ku nadray faqasara waa gaabsada tinta inuu xeerto waajib kuma ahayne gaabsiyaa isaga gaabsan lahaa tinta hadduu iska gaabsado waa ku ansixi lahayd laakiin xeerashada fii xaqi rijaal maxay ahayd afdal taasaa fadli badnad fii xaqi rijaal alxalqu afdalu marka xalqigiyuu ku nadray inuu tintii xeerto ayuu ku nadray faqasara waa gaabsaday aw amase almashya nadara wuxuu ku nadray almashya socod iyo lugayn inuu xajkii u lugeeyo oo lug uu ku tago ayuu ku nadray fa rakiba diyaaraduu koray gaadiid iyo diyaarad ayuu xajkii u aaday awelna muxuu ku nadray socodku waajib kuma ahayn laakiin isagaa nadray waa sunno uu isku waajib yeelay gaadiiduu koray ama diyaaraduu koray maxaa ku waajibaya neef ari ah wa fii kulli waaxidin mid kasta kaasoo min haadihi tan ka mida taasoo ah tiscati sagaalka ah shaatun neef ariyaha ahaaday sheekhu wuxuu yidhi sagaashan aanu soo sheegnay sagaalkan hadda aanu soo qaadannay shay kastee ka mida xaajigu hadduu sameeyo waxaa ku waajibaya neef ari ah fa in cajaza marka liannahu dhiiggan waxaa la yidhaha damun muratab wey wuxuu muratab ku yahay neefka arigaa lagama wareegsan karo ilaa in laga caajiso mooye fa in cajaza hadduu ka caajiso canhaa can ishaati neefka arigaa hadduu ka caajisay fa sawmu casharati ayaamin fa calayhi dushiisa waxaa ah sawmu casharati ayaamin toban maalmood soomkoodii halaahatin saddex inuu ku soomo fi lxaji xajka dhexdiisa inuu saddex maalmood uu ku soomo inamkana hadduu suurtagal yahay sawmuhaa sawmu halaatha saddexdaa maalmood soomkooda hadduu suurtagal yaho fiihi fi lxaji xajka dhexdiisa inuu ku soomo hadday suurtagal noqoto oo xanuun iyo wax lamidoo cudurdaar hadduusan qabanin iyo wa sabcatin wa sawmu sabcatin toddoba maalmood soomkoodiina waa ku waajibi idaa wakhtigii uu soomo rajaca uu dib ugu soo laabto liwadanihi waddankiisa hadduu dib ugu soo laabtana waa inuu toddoba maalmood soomo taasi maxay noqonee toban maalmood toban maalmood marka tobankaas maalmood maxay beddel ka yihiin shaatadii neefkii arigaa hadduu awoodi waayey oo qiimihiisii iyo qarashkiisii uu waayey wuxuu ku beddelan karaa inuu toban maalmood soomo saddex maalmoodna xajka dhexdiisa uu ku soomo toddoba maalmoodna uu ku soomo waddankiisa markuu dib ugu soo laabto marka tobankan maalmoodoo sheekhu uu yidhi halaahatin fi lxaj saddex waxaa lagu soomi xajka dhexdiisa yacni xajka dhexdiisa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye isagoo xajkii kuu xiran yahay ayaa la doonaya saddexdan maalmood inaad soomto see marka suurtagal u tahay waxay suurtagal u tahay qofkani tusaale ahaan maalinta lixaad ee bisha carafa ay lix tahay maalintaas wuxuu bilaabi soomka markuu xajkii xirto maalinta lixaad wuxuu bilaabi soomkii maalan qofkii wuxuu sameeyey tamatucu ku dhacay tamatucuu sameeyey cumraduu hormarsaday cumrada hadduu hormarsaday waa inuu maalinta lixaad xajkii uu xirto maalinta lixaad hadduu xajkii xirto maalinta lixaad toddobaad sideedaad soomkii waa u dhammaaday saddexdii maalmood maalinta sideedaad oo bisha carafa ay sideed tahay ayuu u dhammaanaa soomku hadhow maxaa u harsan toddoba maalmood toddoba maalmoodna wuxuu sooy markuu magaaladiisa usoo laabto muqdisho kale ama soomaaliya meel ka mid a hadduu usoo laabto markaasuu soomi toddobada maalmoodna ulajeeddada marka laga leeyahay taas wey haddii marka maxaa baxay in amkana sawmuhaa fiihi sheekhu wuxuu yidhi in amkana sawmuhaa fiihi waa haddii ay suurtagal tahay in saddexdaa maalmood lagu soomo xajka dhexdiisa hadduu qofkii macduur yahay oo maalan wuu xanuunsaday hadduu qofkii uu xanuunsado saddexdaa maalmood wuu ku soomi karaa waddanka markuu dib ugu soo laabto laakiin waajib miya saddexda maalmood ama toddobada maalmood in la xiriiriyo waajib ma ahan qofku wuxuu samayn karaa maalan waddankiisa markuu dib ugu soo laabto toddobadaa maalmood hadduu doono hal maalinuu soomi haddana waa iska nasan laba maalmooduu nasan maalin kaleu haddana soomi hal maalinuu nasan maalin kaleu soomi bimacnaa waajib ma aha xiriirintu in la xiriiriyo waajib ma ahan walilmuratabi dhiiggii muratabka ahaa oo la tartiibiyey muratabkaasoo almucaddali ee mucadalka ahaa ee la ekeeyey mucadalka waxaanu ku soo qaadannay waa huwa aladii yuntaqalu canhu ilaa shayin biqiimatih waa qiimaa loo wareegi karaa markaad ka wareegsanayso dhiiggan wax ku qiimo ah markaad u wareegsanaysaa waxaa la yidhaha muratabun mucaddalun walilmuratabi dhiiggii la tartiibiyey muratabkaasoo almucaddali ee qiimaha lala ekeeyey qiimihiisii lala ekeeyey sababaani laba sababuu leeyahay muratabka mucadalka wuxuu leeyahay laba sabab dhiiggii hore aan usoo qaadannay oo muratabkii muqadarkaana sagaal sabab u lahaa sagaalkan haddii labadan loo geeyo waa kow iyo toban sabab ayaan maraynaa labaatan iyo kow sabab ayaa la doonaya in afartan dhiig ay soo hoos galaan ayaa la doonaya dhiiggan marka sheekhu wuxuu ku yidhi muratabka mucadalka ah wuxuu iska leeyahay sababaani laba sabab aljimaacu jimaaci jimaacaasoo almufsidu ee xajka fasaadiyey masaladaa horaan usoo qaadanoo ninku hadduu islaantiisii u tago qabla taxalluli alawal taxallul alawal hadduu u tago taxallul alawal intaan la gaarin ayuu islaantiisii u tegey oo islaantiisii uu jimaacay fasada alxaj xajkiisii waa faasid uu noqday maadaama xajkii uu faasid noqday qofkaa maxaa ku waajibayey neef geel ah neef geel ah ayaa qofkaa ku waajibayay sababaani laba sabab ayuu iska leeyahay aljimaacu jimaaci jimaacaasu almufsidu ee wax fasaadiyey iyo walixsaaru celintii waa masaladii shal aanu soo qaadanayo waa qofkii xajkii iyo cumradii loo diiday oo laga hor istaagay wa huwa ixsaarku almancu diididu min itmaami arkaani nusuki camalka arkaantiisii arkaantaa dhammaystirkeedii qofka laga manciyey oo loo diiday waqad xaqiiqe taqadama waxaa soo hormaray maa iladii kii ayaa soo hormaray yejibu waajibaya cinda alcajzi caajisidda agteeda wixii waajibayey ayaa noo soo hormaray canilbadanati neefka geela ah markii laga caajiso wixii waajibayey wuu noo soo hormaray filjimaaci jimaaca dhexdiisana ku waajibaya qofku markuu jimaacii sameeyo qabla taxalluli alawal neef geelah ayaa ku waajibayaanu niri neefkaa geela marka hadduu ka caajiso wixii uu bixinayey horaan usoo sheegnoo waa dacaaman biqiimati albadana waa dacaamu bixin cunto oo qiimihii neefka geela ahaa qiimihii neefka geela ahaa liannahu dhiig kasta oo la yidhaaho mucaddal waa un qiimo dhiigga marba haddii lagu yidhaaho waa muratab mucaddal qiimaa loo guuri hadduu ka caajiso wa cinda alcajzi caajisidda agteeda wixii waajibayana waanu soo hormarinay canishaati neefka ariga ah laga caajiso neefka ariga markii laga caajiso wixii waajibayana waan soo hormarinay fi lixsaari fii mas'alati alixsaar mas'aladii celinta oo xajka laga celiyey oo cumradii laga celiyey wixii neefka ariga hadduu ka caajiso ku waajibi lahaa waan soo qaadanay kaasna muxuu ahaa dacaaman biqiimati shaati dacaaman biqiimati shaati macnaha lagu leeyahay waa mucaddal saasaaba loola jeedaaho mucaddal marka lagu leeyahay waxaa loo guuri karaa markii neefka waajibaya qofku uu awoodi waayo waxaa loo wareegsan karaa qiimo qiimo ayaa loo wareegaya wa asbaabu lmukhayari dhiigga mukhayarka ah ee xaajiga khayaar loo siiyey sababihiisii mukhayarkaasoo almuqadari ee haddana la qadaray waa muqadar bishayin laa yaziid walaa yanqus waa midkii sharcigu uu u qoondeeyey oo sharcigu uu ku qadaray wax aan ziyaadaynin nusqaamaynin hamaaniyatun kaas sababihiisuna waa sideed sideed sabab ayuu isaguna uu iska leeyahay isaalatu shacri tinta zuulinteedii waaladfaari iyo cijiyaha zuulintoodii cijiyihii zuulintoodii hore waxaan u soo qaadannay tinta haddii saddexba ay gaarto saddex xabo fii makaanin waaxid wa zamaanin waaxid waxaa ka waajibayey neef ari ah neefkaas arigaa marka waajibaya waa mukhayar mukhayar uu ahayo qofku wuxuu khayaar u leeyahay neefkan ariga inuu gowraco ama waxaanu soo qaadannay saddex suus inuu masaakiinta lix miskiin uu ku sadaqaysto taana waan soo qaadannay leanna mukhayarka macnihiisaa sidaa ah adigoo kan awoodi kara oo neefkii bixin kara oo neefkii gowrici kara ayaad waxaad u wareegsan kartaa shay kaloo ziyaadana aan lahayn nusqaanna aan lahayn ayaad u guuri kartaa wa asbaabu lmukhayari mukhayarka sababihiisii mukhayarkaasu almuqadari ee la qadaray bishayin laa yaziid walaa yanqus lagu qadaray amaaniyatun sideed isaalatu shacri tinta zuulinteedii waaladfaari cijiyihii zuulintoodii wallubsu iyo lebiskii lebiskii laga xarimay ayuu qofkii lebisto maalan surweel iyo qamiis ayu ayuu iska lebistay ninkii wadahnu subkidii saliid iyo subag ayuu ismariyey ama ninkiiyaa ismariyey ama haweenaydiiyaa isla marisay waa siku macnow watadayubu iscarfintiiw qofkii xaajigii waa iscarfiyey ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo wa muqadamaatu ljimaaci jimaaca waxyaalihii laga hormarinayay oo islaantii u taataabtay uu dhunkaday walwad-u wadigii wey wadiga waxaa loola jeedaa bimacna aljimaac xaaskiisiiuu u tegey xaajigii xaajigii xaaskiisii ayuu u tegey wadigaasoo beyna taxallulayni labadii xalaal noqosho u dhaxeeya waxaanu hore casharkeenni sala ugu soo qaadan waxaa jira altaxallul alawal iyo altaxallul athaani labada taxallulaa jira taxallul alawal muxuu ku xasili jiray wuxuu ku xasili jiray aanu soo qaadannay saddex laba ka mida hadduu xaajigu sameeyo waa dawaafu lifaada iyo alramyu iyo alxalqu saddexdaa laba ka mida hadduu sameeyo waxaa u xasilay altaxallul alawal taxallul athaanina goormuu xasilayey idaa facala athaalita kan saddexaad hadduu sameeyona taxallulu haaniya u xasilo xataa xaaskiisii ayaa xalaal u ahaan jiray marka qofkan wuxuu sameeyey wad'i beyna taxallulayn labadii xalaal noqosho inta u dhaxaysa ayuu islaantiisii u tegey bimacnaa labada xalaal noqosho maxaa loola jeedaa taxallulul awalkii waa uu xasiloo saddexdii shay laba ka mid uu sameeyey kii labaadna lama gaarin taxallulkii labaadna oo islaantu xalaal ay u noqon lahayd lama gaarin labadii taxallul inta u dhexaysuu xaaskiisa u tegey qofkaa marka maxaa ka waajibaya shaato laakiin shaatadaasi waxaa weeye neefka arigaa waa mukhayar khayaar wuxuu leeyahay neef ariga inuu gowraco ama wuxuu kaluu samayn karaa saddex suus inuu ku sadaqaysto lix miskiin walwad-u wadigiiu wadigaasoo beyna taxallulayni labadii xalaal noqosho u dhaxeeya wa bacda aljimaaci waaljimaacu jimaaciu jimaacaasoo bacda aljimaaci jimaaci ka bacdi ahaaday jimaacaasoo almufsidi ee xajka fasaadiyey ka bacdi jimaac ahaaday wa qabla tamaami alfaasidi xajkii faasidka ahayoo faasidoobay taam noqoshadiisii ka horna ahaaday masaladana muxuu ula jeedaa sheekhu ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye ninkii islaantiisii u tegey laakiin goormo wey wakhtiguu u tegey wuxuu u tegey bacda aljimaaci almufsid jimaac mufsida ka bacdi islaantiisuu markii hore u tegey jimaaca mufsidkaa goormow jimaacu goormuu xajka fasaadiyaa waanu soo qaadanay wuxuu fasaadin qabla taxalluli alawal taxallul alawal isagoon samaynin ayuu xaaskiisii u tegey jimaaca marka magaciisa maxaa la yidhaha aljimaacu almufsid jimaaca mufsidkaa ka bacdi ayuu haddana jimaac kala sameeyey jimaacaas labaad uu samaynayana waa qabla tamaami alfaasid xajkii mufsidka ilaa xajka mufsidkaa naftiisa hadduu kaa fasaado xajkii wuu iga fasaaday oo xaaskaygaan u tegayo waan iska soo laaban maya wayajibu almudiyu fii faasidihi xajka faasidkaa naftiisa inaad dhammaystirtahay waajib isagoo xaj uusan kuu xirnayn oo xajkii kaa buray haddana inaad dhammaystirtahay waajib qofkan marka muxuu sameeyey jimaacii mufsidka ahaa oo xajka fasaadiyey ka bacdi ayuu haddana jimaac labaad sameeyey jimaaca labaad goorkuu samaynayana waxaa weeye waa qabla tamaami alfaasid xajkii faasidkaa intuusan dhammaystirin ayuu mid labaad haddana sameeyey jimaaca labaad maxaa ka waajibaya marka jimaaca labaad oo bacda aljimaaci almufsida maxaa ka waajibaya neef ariya oo mukhayar ah waxaa ka waajibaya neef ariya oo mukhayara laakiin jimaacii mufsidka ahayna maxaa ka waajibaya kii hore oo qabla taxalluli alawal jimaacii mufsidkaa waxaa ka waajibayay neef geelah jimaacii ku xigay oo labaadna maxaa ka waajibaya neef ari ah kaasuu marka ula jeedaa neefka ariga ahi waa damun mukhayar neefka ariga ah oo dhacay yani jimaacan dhacay bacda aljimaaci almufsid wa qabla tamaami alfaasid neef ariyo wuxuu ku yidhi sheekhu wa fii kulli waaxidin mid kasta waxaa ahaaday kaasoo min haadihi tan ka mida taasoo athamaaniyata ee sideedda ah sideeddan sabab oo aanu soo qaadanay mid walba ee ka mida waxaa ahaaday wa fii kulli waaxidin mid kasta kaasoo min haadihi tan ka mida taasoo athamaaniyati sideedda ah yatakhayaru shaksu shaksigu khayaar u leeyahay sideeddan mid walba ee ka mida oo muxuu khayaar u leeyahay beyna dabxi shaatin neef ariya gowricidiisii aw itasaduqi ama sadaqaysiyo bihalaaثati siicaanin saddex suus inuu sadaqaysto calaa sittati masaakiina lix miskiin uu ku sadaqaysto likulli miskiinin miskiin kastana waxaa u sugnaaday miskiinkaasoo minhu masaakiinta lixda ka mida nisfu saacin hal suus niskiis ayaa u sugnaaday aw amase wuxuu khiyaar leeyahay sawmi halaaثati ayaamin ama saddex maalmood soomkoodii ayuu khayaar leeyahay waa imise marka siddeeddan sabab dhiigga mukhayarka ah waxaa khayaar loo siiyey saddex arrimood saddexda arrimood waxaa weye neef ariga inuu gowraco waxaa kaloo khayaar loo siiyey saddex suus inuu ku sadaqaysto lix miskiin wuxuu kaluu khayaar u leeyahay saddex maalmood inuu soomo marka dhiiggaasna magaciisa waxaa la yidhaha addamu almukhayar almuqadar marka mukhayar macnihiisa fahamnayo saddex yani saddex shay uu khayaar u leeyahaye muqadar maxaa loola jeedaa xaggee wax laga qadar bimacnaa almuqadar waxaanu soo marnay waa bimaa laa yaziid walaa yanqus bimaa laa yaziid walaa yanqus oo muqadarka waxaa loola jeedaa maalan neefkii ariga ahaa hadduu doono markuu ka bedelanayo muxuu u bedelan karaa wuxuu u bedelan karaa altasaduqi bihalaaثati sicaan saddex suus inuu sadaqaysto hadduu yidhaaho saddexdii suus wax ka qaalisan ayaan ku bedelana ma laga yeeli marka oo maalan wuxuu yidhi saddexdiisi us bixin maayee neef geel ahaanba bixinaaba ma laga yeelayo haadaa macna almuqadari fi sharci sharciga marka lagu leeyahay waa muqadar macnihiisaasaa loola jeeda bimaa laa yaziid walaa yanqus xataa wax weynaan ku bedel haddaad tidhaaho sharcigu markaa yeelay dhiiggu marba hadduu yahay mukhayar muqadar macnihii sidaa wa neefkii ariga ahan ka wareegsan dee neefkii ariga haddaad ka wareegsanayso bishardi an tantaqila ilaa muqadarin laa yaziidu walaa yanqus waa inaad u wareegsato wax sharcigu uu xadeeyey saddexdiisuus haddaad tidhaaho waan ka wareegsanoo waxaan u wareegsanaa neef geelahanba gowric oo ka qaalisan saddexdiisuus ma lagaa yeelayo walilmukhayari dhiiggii mukhayarka ahaa marka asbaabta aanu tirinno asbaabta hadda aanu marayno sababkii hore waxaanu ku soo qaadannay sagaal sabab dhiiggii ahaa almuratab almuqadar sagaal sabab ayaanu ku soo qaadannay dhiiggii ahaa almuratab almucadalna laba sabab aanu ku soo qaadannay waa kow iyo toban kow iyo tobankan waxaanu ku diraynaa dhiiggan almukhayar almuqadar oo asbaabtiisu ay tahay siddeed sagaal iyo tobano sagaal iyo tobankaasaanu maraynaa kuwo kalea noo soo socda laba sabab laba sabab bisaa noo dhimano walilmukhayari mukhayarkii waxaa u sugnaaday dhiiggii xaajiga khayaar loo siiyey mukhayarkaasoo almucaddali ee lala ekeeyey bimacnaa bishayin aakhara biqiimatih mucaddal haddii la yidhaaho neefkii qiimihiisiyaa loo guuri neefka qiimihiisii wax ku qiimo ah ayaa loo guuri sababaani mukhayarkaa mucaddalkaahi wuxuu iska leeyahay laba sabab faqad oo kale ah labadaas sabab maxay yihiin itlaafu saydi ugaarka talfintiisii washajari wa itlaafu shajari iyo geedaha talfintoodii waa labadaas sabab labadaas sabab waxaad u geysanee sagaal iyo tobankii asbaabtii haddaanu soo qaadannay waa labaatan iyo kow sabab oo loo kala qaybiyey afar dhiig afar dhiig loo kala qaybiyey waqad xaqiiqe taqadama waxaa soo hormaray alwaajibu midka ka waajibaya fi saydi ugaarka waxa ka waajibaya waanu soo sheegnay oo casharkeennii shalay ayaanu ku soo qaadannoo haddii maalan gorayo oo kale uu dilo neef geelaha ku waajibaya neefkaa geelaha hadduu yidhaaho waan ka wareegsan wuxuu u wareegsanayey neefkii geelahaa qiimihiisii oo dacaam ah ayuu wareegsanayay wa miluhu waxaa la mid ah wa miluhu milu saydi ugaarkan waxaa la mid ah alwaajibu midkii waajibay ayaa la mid ah fi shajari fii itlaafi shajari geedaha talfintoodii wixii ku waajibana waa la mid oo geed weyn hadduu gooyo geed weyn ayuu gooyey geed weyn hadduu gooyo waxaa ku waajibaya neef lo-ah neef lo-ah ayaa ku waajibaya hadduu geed yar gooyona neef ariya ayaa laga doonay neefkii arigaa marka hadduu doonayo inuu ka wareegsado wuxuu u wareegsan karaa biqiimati shaat لأnنه dhiigan waxaa la yidhaha mkhayر mعadl mعadl walaa yaصixu ma ansaxayo dabxu haadihi tan gowraceedu ma ansaxayo taasoo adimaa'i dhiigyaalka ah kullihaa dhiigyaalkan dhammaantood gowracoodu ma ansaxayo walaa tafriqatuhaa tafriqaة الdimاء dhiigyaalkaa qaybintooduna ma ansaxayso tafriqa waxaa loola jeedaa bimacnaa الtaqsiim masaakiinta in loo qaybiyana dhiigyaalka macnaa hilibkaa loola jeedaa dhiig maa wax la qaybinaye waa bimacna luxuum hilibkiiu walaa tafriqatuhaa tafriqatu luxuumihaa hilibyaalkaas dhiiggaas hilibkiisii in la qaybiyana ma ansaxayo walaa tafriqatu طacaami cuntada qaybinteedii iyaduna ma ansaxayso bedelahaa bedela tilka dimaa dhiigyaalkaa bedelkeedii cuntadii ka bedelka ahaa dhiigyaalkaa in la qaybiyo iyaduna ma ansaxayso ilaa fi lxaram xaramka maahane meel kale kuma ansaxayso wuxuu ku yidhi sheekhu dhiigyaalkan faraha badan oo aanu soo mari jirnoo yacni sababkaa dhiiggaasaa ka waajibi sababkaa dhiiggaasaa ka waajibi waxaanu dhehaynay kulligood xoolaha in la gowraco ma ansaxayo ilaa fi lxaram meel kale kuma gowraci karto haddii aada qaybinaysid hilibkana hilibkaa inaad qaybiso ma ansaxayso ilaa fi lxaram meeshii dacaamka lagu bedeli jiray hilibka oo biqiimati shaati ama biqiimati اlbadana walaa tafriqatu dacaami cuntada qaybinteediina ma ansaxayso bedelahaa bedela dimaa dhiigyaalka bedelkoodii inuu cunto qaybiyana ma ansaxayso ilaa fi lxarami xaramka maahane cuntadii inuu xaajigu qaybiyo iyaduna ma ansaxayso ilaa masaakiinta xaramka joogta mooye wayustathnaa waxaa laga soo reebi wayustathnaa waxaa laga soo reebi minhaa min tilka dimaa dhiigyaalkaas oo aanu nidhi xaramka mooye meel kale laguma sadaqayn karo meel kalena laguma gowrici karo waxaa laga soo reebi damulixsaari dhiiggii celinta qofkii xajka laga celiyey waxaanu soo marnay waxaa ku waajibaya neef ariga inuu gowraco neefka arigaas meesha lagu gowracayo fayadbaxu qofka xajkii laga celiyey neefkii ariga wuu gowrici karaa fii makaani alixsaari celinta booskeeduu ku gowrici karaa meesha xajkii looga hor istaagay oo la yidhi halkan ma dhaafi kartid halkaa neefka wuu ku gowrici karaa amaa baaqi dimaa amaa baaqi dimaa dhiigyaalka kaleoo ka soo haray damulixsaar waajibku waxaa weeye in xaramka lagu gowraco waxyaalaha yacni mararka qaar xujaydu ay sameeyaan oo khaladaadka mas'aladan ku saabsan waxaa ka mid a waxay samaynayaan maalan waxaa ku waajibaya damu tamatuc xaajigii tamatucuu sameeyey cumraduu hormarsaday kabacdina xajkiiuu dib u dhigay waxaanu soo qaadannay qofkaa inuu ku waajibayo neef ariga inuu gowraco neefkii ariga marka maxay samaynayaan minay ku gowracayaan mino markay ku gowracaan waxay u dirayaan cid degan jiddo jiddo dad degan ayay hilibkii u dirayaan ama riyaad dad degan ama yanbuc ama juxfa meelahaasay u dirayaan meelo aan xaramkaba ka baxsan ayay hilibkii u dirayaan iyagoo ula jeeda dadka qaraabadooda oo xaafadaha degan ama gobolladaa degan iyagoo ula jeeda inay ugu naxariistaan haddee naxariista waxaa shardiya an takuuna muwaafiqa lisharci naxariista waxaa shardiya inay tahay naxariistu mid waafaqsan sharcigii oo ilaahay uu kuu ogol yahay oo nabigu uu jideeyey sala allahu calayh wasalam amaa qofkii damu tamatucuu ku dhacay ama jamiicu dimaa waa la mid waa isku mid isku xugun inuu qofku xaramkii uu ku gowraco marka xaramka hadduu ku gowraco qof degan yambuc degan ama jiddo degan uu tagsi keensado oo la yidhaaho markaa la aad oo dhulkaagii aad ka timid la aad la yidhaaho taasi ma ansaxayso xaaraan wa yufariqu wa yufariqu wuu qaybiyaa huwa qofkii muxsarka ahaa wa yufariqu wuu qaybiyaa huwa isagii wuu qaybiyaa qofkii ow amase bedelahu bedelkiisii wayufaraqu wayufaraqu wayufaraqu waa la qaybiyaa huwa ayildamu dhiiggii dhiiggii waa la qaybin macnaa hilibkii un baa loola jeedaa dhiiggii hilibkii waa la qaybin ow amase bedeluhu bedelu dami ama dhiigga bedelkiisii waa la qaybin fiihi fi lxarami xaramka dhexdiisaa lagu qaybin walaa yasixu mana ansaxayo naqluhu naqlu dami dhiigga in laga guuriyo ma ansaxayo waayo waxaan u celinaynaa fiihi fii makaani alixsaar aw bedeluhu fiihi fii makaani alixsaar ayaan u celinaynaa wayufaraqu waa la qaybiyaa huwa ay damu dhiiggii aw amase bedeluhu bedelu dami ama dhiiggii bedelkiisii fiihi fii makaani alixsaar ilaa waxaanu ka hadlaynay waa masalatu lixsaar waa masaladii xaajiga xajkii laga hor istaagay meeshii marka lagu celiyey meesha nafteedu ku qaybina ilaa xaramkii maba gaari karo isagoo waa laga hor istaagay xaramkii inuu aado oo kacbadii u aado waa laga hor istaagay muxuu samaynaa marka meesha lagu celiyey nafteedii ayuu ku qaybina wayufaraqu waa la qaybin huwa aydamu dhiiggii aw amase bedeluhu bedelu dami ama dhiiggaa bedelkiisii fiihi fii makaani alixsaar meesha lagu celiyey halkaasuu isaga qaybin walaa yasixu mana ansaxayo naqluhu naqlu dami dhiigga in la raro ma ansaxayo canhu can makaani alixsaar meeshii xajka loogu diiday in markaa laga raro yacni hilibkii ma ansaxayo ilaa ila alxaram in xaramka loo raro mooye masaladana muxuu la jeedaa sheekhu qofkii xajkii waa laga celiyey qofkii xajkii haddii laga hor istaagay waxaanu soo marnay meeshuu joogu neefka ku gowrici karaa ama ha noqoto meeshuu joogo xilli ama ha noqoto xaramkii meeshuu joogo markuu ku gowraco isla meeshuu joogu ku qaybin hilibkii maxaan ansaxaynin marka inuu hilibkii meel kale uu u raro jiddo oo kale yambuc oo kale riyaad oo kale inuu u raro ma ansaxayso hadduu lacal la rarayo lacalla hadduu rarayo hilibkii wuxuu u rari karaa xaramka waa qofkii xajka laga hor istaagay allah subxaana wataala